waxaan caddaynaynaa soomaaliya maanta waa federaal dowlad goboleedyaa la dhisay soomaaliya talada waa la baahiyey laakiin wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka haba yaraatee inayn waxaasi waxba iina ogeen waxaan caddaynaynaa haddaan lahay wasiirkii warfaafinta ee dowlad goboleedka jubbaland in arrinkaasi uu yahay arrin qalad ah lana shaqayn doonin ilaa arrintaas wax saxa laga helo madaxda dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay arrinkaas wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka wiilasha yaryar ay hadda dhinac u rogayaan inay ayada aragto waxaan u sheegaynaa haddii alla eedmo inaanan anaga xuquuq waxaan mas-uul ka nahay wariyaasha madax bannaan ee ka howlgala jubbaland badqabkaa la yidhi warna kuma lahidiinoo door kuma lahidiina la yidhi annaga waxaa laga hadlayana badqabka wariyaha la yidhi haddana waxaa la yidhi kama hadli kartaan ayagina qof lagama casuman xuquuqdooda anagu in la dulman raalli kama noqonayna dowladda dalkan waa federaal waxaan caddaynaynaa dowladda federaalka wasaaraddeeda warfaafinta waxa ay maanta samaysay wax la qaadan kara maaha annagana waxaan sheegaynaa ilaa arrinkaas laga saxo wax wada shaqaynoo la yeelanayna ma laha haddii dad lagu sheegaya inay jubbaland ka yimaadeen puntland inay ka yimaadeen oo bulshada dad xamar ay ka soo aruuriyeen oo ayaga ay wataan oo dhallinyaro yaryar ah oo ilaahay maqaadirtii ay ku sheegayaan inay ka yimaadeen dowlad goboleedyadoodii ay meesha keeneen markaan adagnay ajantihii inuusan ajantihii ahayn waxaan go-aansanay annagu haddaanahay dowlad goboleedyadii dalka waa federaal dowladda federaalka dowlad goboleedyada xubnaha ka hayaan ka mid nahay ummadaan matelnaa wareeyaal aada u tiro badan oo ka howlgala jubbaland inta gacanta ay ku hays dowlad goboleedka jubbaland inta ka howlgala iyo dowlad goboleed kastaba sida puntland hadda waa wada xor meel kasta wariyaha wariyaa joog annaga wariyahan loo joogaan ayagoo dhan laguma casuuman qof ka mid ah markaan aragnay in waxa ay tahay wax afduub ah markaan aragnay wixii naloo sheegay waxaan ahayn ay meesha yeelaan markaan aragnay haba yaraatee wax la yidhaahda doora inaanu ku lahayn annagu shirki waa ka baxnay waana ka hadalnay